أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon agaasimaha sirdoonka dibadda ee dowladda silibiyadda maraykanka oo booqasho qarsoodi ah ku tegay xerada xalane ee magaalada muqdisho ayaa fariimo digniin ah waxa uu u gudbiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya iska horimaad gaari looga gubayey murtadiinta ayaa maanta maleeshaada riddada iyo dadka deegaanka ah ku dhex maray xaafad ka tirsan magaalada muqdisho in ka badan boqol labaatan askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi weeraro qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii labaad weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah kaasoo ka dhacay duleedka degmada celdheer ee wilaayada islaamiga galgaduud wejigii labaad ee xamlada irshaad luma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga gedo munaasabo lagu furayey farac cusub oo uu yeelanayo machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa isbitaalka degmada jamaame oo dhowaan ay furtay wilaayada kaasi oo adeegyo kala duwan oo caafimaad ah u qabta bulshada degmadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay soddonka bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka rona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan agaasimaha sirdoonka dibadda ee dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku tegay xerada xalane ee magaalada muqdisho isagoona fariimo digniin ah u gudbiyey madaxa kooxda riddada cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya madaxa hay-adda sirdoonka dowladda siliibiyadda maraykanka ee c i eda ninka lagu magacaabo william banis ayaa booqasho qarsoodiha ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya booqashadaas oo sida la sheegayo ahayd mid hal maalin qaadatay ayuu madaxa sirdoonka dowladda siliibiyadda maraykanka wuxuu wadahadallo aan la sii shaacin oo ka dhacay xarunta c i eda ee xerada xalane kula qaatay madaxweynaha kooxda riddada xasan sheekh maxamuud iyo taliyiisa nabad sugidda murtad cabdulaahi sanboloshe inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin qodobadii ay ka wada hadleen labada dhinac haddana wararka horudhac ah ee kasoo baxay kulankaas ayaa sheegaya in madaxa c i eda uu madaxda kooxda riddada kala hadlay dagaalka uu maraykanku horkacayo ee ka socda soomaaliya kaas oo lagula dagaalamayo mujaahidiinta bariga afrika iyadoo dowladda maraykankana ay saluugsan tahay natiijada ka imaanaysa duulaanka ashaadaladirinimo ay ka wado soomaaliya madaxweynaha kooxda riddada xasan sheekh maxamuud iyo agaasimaha c i eda william banis ayaa sidoo kale la sheegay inay ka wada hadleen xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa soomaaliya iyo itoobiya gaar ahaan heshiiskii muranka badan dhaliyey ee adis ababa ay la gashay maamulka riddada ee somalilan booqashada banes ayaa kusoo beegantay xilli xiriirka u dhexeeya dowladda riddada iyo kan itoobiya uu marayo meeshii ugu xumeyd taasoo keentay in kooxda riddada ay sheegto in ciidamada siriibiyiinta itoobiya kasii mid ahaan doonin isbahaysiga cusub ee la qorsheynayo in lagu bedelo atamis waxaana la rumaysan yahay in dowladda maraykanka ay rabto inay ku qasabto kooxda riddada inay ka laabato mowqifkeeda ku aadan ka mid ahaanshiyaha ciidanka itoobiya ee isbahaysiga cusub ee siriibiyiinta afrikaanta cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka kooxda riddada ayaa sheegaya in socdaalka kediska ah ee madaxa c i eda uu xambaarsanaa arrimo halis ah oo soo kordhay in marka taliyaha nabad taliyaha c i eda uu yimaado way ka awood badan tahay wax ka weyn oo aan safiirka lasoo marsiin karin aan telefoon lagu soo sheegi karin safiirka qoraal lagu soo qori karin waxyaaba sidaasoo dabcan wadaa marka dabcan bariga bariga afrikana aada u kacsan yahay etoobiya soomaaliya waxaa ka jiro runtii culays badan ah ka dhex jira soomaaliya waad aragta waxay ku adkaysatay in ciidamada etoobiya ay ka baxaan oysan ka mid noqonin ciidanka isbedelkan admis iyo osom dabcan ciidan bedeli kara meeshii oo etoobiya banaysa lama hayo ilaa hadda qalqal weyna etoobiya lafteeda ka jiro de waa taha etoobiya ma degan oo terbalansigeeda aada u sarreeya isbahaysigan masar iyo eritrea iyo soomaaliya naftiisa waa wax cusub oo soo kordhay marka danaha reer galbeedka ama maaragtay adduunka uu kaleeyahay bariga dhexe isbedelkan jasiiradan carbeed iyo bariga afrika ka dhexeeya aan isleeyahay dareen weyn oo culusaa ka jira dhinaca kale dadka aadka ula socda arrimaha sirdoonka iyo xiriirka maraykanka iyo kooxda riddada ayaa aaminsan in socdaalkan qarsoon uu yahay mid muhiimadiisa leh iyadoo ay maalmo un ka harsan tahay doorashada dalka maraykanka lagana cabsi qabo in haddii trump uu ku guulaysto doorashada oo dhacaysa shanta nofembar uu isbeddel weyn ku sameynayo siyaasadda maraykanka ee geeska qaaradda afrika haddii donald trump uu kusoo baxo doorashada dhici doonta isbuucan ay dowladaha geeska afrika rumaysan yihiin in isbeddel ku sameynayo siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan etoobiya iyo jabuuti oo maraykanku ku lug leeyahay dabayaaqadii sannadii labada kun iyo labaatankii markii uu sii dhammaanayay xukunka trump ee maraykanka ayuu inta badan ciidamadiisa kala baxay dalalka dhaca geeska afrika oo soomaaliya ay ka mid tahay sida uu qirayo murtad cabdisalaam guuleed soomaaliyana special aan aaminsanahay in wax weyn uu kasoo foolnaya ta kaloo aan isleeyahay waa muhiim waxa weeyaan maadaama doorasha maraykanka dhacayso donald trump laga yaabo inuu guuleysto doorkii horena uu ciidankii waan waan kala baxaa soomaaliya ciidamadeedo dee soomaaliya hees xallis ciiday u taallaaha laga yaabo in loo sii degayo dowladda soomaaliya leeyahay possibilitygan maraykanka donald trump guuleysta aaday u sarreysaa go-aankan asagaa qaada doona marka isku tashta oo si deg dega weelashiina iyo maaragtay waxaad heli kartiin iyo eeryadaad difaacan kartiin iyo tabartiinu intaad agtaas ku tashta lafteeda fariinsaas inay jirtaan waa laga yaaba dowladda saliibiyadda maraykanka oo hogaaminaysa duulaanka shareecala diriirka ah ee gaalada kusoo qaadeen dalalka islaamka ayaa ku faashilantay duulaanka ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta waad mahadsantahay walaalka caliyare iiska horimaad gaari looga gubay murtadiinta ayaa maanta maleeshiyaad riddada ka tirsan iyo dadka deegaanka ku dhex maray xaafad ka mid ah magaalada muqdisho sida uu warbixintan ku hayo cabdiqani maxmed iska horimaad culus oo u dhexeeya maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada iyo dad hubaysan ayaa ka dhacay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho wararka laga helayo xaafadda macalin nuur jaamacadda ilaa iyo ex control afgooye ayaa sheegaya in halkaas laga maqlayo jugta madaafiic iyo rasaas la isdhaafsanayo iska horimaadka ayaa bilowday maanta barqadii kadib markii rag hubaysan ay madfac r b g ah ku dhufteen cagaftii murtad xasan garguurte ee caanka ku ahayd burburinta guryaha shacabka kadibna waxaa bilowday iska horimaad culus goobjoogayaal ayaa sheegaya in maleeshiyaad gurmad ah oo kooxda riddada ka tirsan ay dagaalka ku biireen halkaa dhallinyaro hubaysan ay iyana dagaalka kusoo biireen
walaalow meesha aada xaaladdu waxay kegan tahay waa waa waa laisku baabaya dagaal xun oo hesikiyahoodii iyo waxba aan islaamin baa meesha ka socda waa ex control iyo inta jaamacadda ummadda u dhaxaysa walaalo waxaa jiray dadkii deegaanka ee meesha deganaa iyo iyo niman waxduminayo dadka dadka barakayo baabiinay meeshaas walaalo cagabtii burburiska itisaanka sidan baa lagu dhuftay way burburtay shacabka olyada olyadii iyo iyo iyo naafatadii banaysanayay dadkiina dee wixii meesha marka jabanka lagu dhufta ina dadkii waxbaa ku dhaawacmeen waxna way ku dhinteen de meesha meeliis iyo xabad iyo dagaal uu ka socdo qof shaksi oo shacab meel uu aadi kara ma ahayn dagaalkan iyo ilaa haanta dheer ilaa ex control buu xuleeyahay dowladii soomaaliyana niman dhalinyaro ah oo wax magarata ah oo dadkii shacabka baabinaya soo direen saddex ayaamood baa la berkicina dadka baktiga la meysinayo dadka shacabka ee masaakiinta ay ay baldoosarka lagu joojoojinaye tiradu tirada walaale dhimashada waxa dee khayru caadi labaiyo toban laba saaco subaxna saa ka bilowday dhimashada walaale xog fiicanoo hadda aan ka bixin kara male ilaa saaka subixii hore laba qof baa la sheegayay oo dee oo la sii wado la jiiday dhaawic asaga tabar male laba dhaw dhaawaca hadda laamiga taala annagu meel good ahaan ku jirnaa dee meesha dhexdeeda ahaan ku jirnaa xabadda hadda telefoonka waad ka maqlaysay rasaas dhulboobka kooxda riddada ay ka wado degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ayaa dheliyey xiisad colaadeed wixii kusoo kordhaa arrimahan waxaad ku maqli doontaan wararka dambe ee idaacadda andalus insha allah mahadsanid cabdiqani in ka badan boqol iyo labaatan askari oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi etoobiya sida uu ku waramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan waddanka itoobiya ee dhaca geeska qaaradda afrika wuxuu marti gelinayaa mid ka mid a dagaalada ugu culus ee dhex mara jabhadaha hubaysan iyo nidaamka adisababa maalinkii jamcihii ciidanka jabhadda oramada ayaa weerar culus ku qaaday laba saldhig oo ay ciidamada itoobiya ku leeyihiin ismaamulka oramiya waxaana ka dhashay khasaare culus weerarka koowaad ayay maleeshiyaadka mucaaradka ku qaadeen xero ciidan oo ku taalla magaalada karaa waxaana lagu dilay lixdan iyo toddoba askari sidoo kale weerar xooggan ayaa lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala mandiqada bahjo faluumi waxaana isna lagu dilay konton iyo saddex askari iyadoona lagu soo furtay hub sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay jabhadda mucaaradka oramada tirada guud ee ciidanka itoobiya ee lagu dilay dagaaladaasi ayaa ah boqol iyo labaatan askari wuxuuna weerarkan ku soo aadayaa iyadoo nidaamka abay axmed uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo mucaaradka oramada balse ay dhankooda gaashaanka u daruureen ayna sheegeen inay dagaalka wadayaan ilaa ad isababa ay ka qabsadaan waad mahadsantahay walaalka abu xasaan weerar qorshaysan oo khasaare loogu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka boqol iyo jubbada hoose faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka yaasir maxmed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada boqol ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen mid ka mid ah xeryaha cadowga allah uu kaga sugan yahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ee duulaanka ay ku joogaan kufaarta iyo murtadiinta dagaalkani oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxa uu xalay ka dhacay degmada xudur waxayna mujaahidiintu si toos ah u abbaareen oo ay weerareen saldhigga murtadiinta ee xudur waxaana dhawaqa rasaasta dagaalkaasi si aad ah looga maqlayay xaafadaha degmada xudur iyo deegaanada hoostaga degmadaasi dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen xere ku taalla duleedka deegaanka kamboni ee dhacda xadbeenaadka jubbada hoose la wadaagto dhulka saliibiyiinta kenya gumaysato xerada la weeraray oo lagu magacaabo meri ayaa waxaa deganaa maleeshiyaad murtadiin ah dagaalka markii muddo kooban socday kadib mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku-eynta xeradaasi inta la xaqiijiyey dhimashada murtadiinta ee dagaalkaasi waa lix askari oo murtadiin ah dhaawacan waa labiyo toban kale waxayna murtadiinta nolol iyo geeriba ku la'yihiin laba askari oo murtadiin ah sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaalkaasi kusoo qanimaysteen hub isugu jira shan qori oo ah k afartan iyo toddoba iyo qori bkm ah geesiyada tawxiidka ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey weerarada ka dhanka kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareecala dirirka ku soo qaaday qayba ka mid ah wilaayaadkii islaamiga mahadsanid yaasir kataybale khabaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii labaad weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiina oo ka dhacay duleedka degmada celdheer ee wilaayada galgaduud haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani
kataa'ib al ikhbaariya ayaa muuqaal labaad ka soo saartay weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud muuqaalka ayaa ku bilaabanaya kaamirada kataa'ib oo meel fog ka duubaysa maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta ee isku soo maqiiqaya dhulka hawdka ah balse wax yar kadib waxaa fagaaraha lagu arkayaa maleeshiyaadkii shayddaanka u qurxiyey camalkooda oo bartay soo galeen bilqan iyo geesiyada tawxiidka oo dhulka hawdka ah ku baxsanaya inta weerarkaas ka badbaaday maalinkaas gabagabada muuqaalka waxaa lagu daawanayaa maleeshiyaadka oo bakhtiyadooda lasoo dhoobay fagaaraha dagaalka iyagoo wejiyadoodu ka muuqato dulli iyo lacnad allaah uu ku riday ugu dambayn filimka ayaa lagu daawanayaa khanaa'im isugu jirta qoryo fara badan oo aakayaal ah iyo rasaastooda iyo qoryaha laga tuuro garbaha ee loo yaqaano r b g-ga iyo rasaastiisa iyo agabyo kaloo ciidan
weerarkii geerila ka dhacay ee duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgaduud waxa uu ahaa weerar murtadiinta looga dilay in ka badan soddon askari kuna dhaawacmeen askar iyo saraakiil fara badan wuxuuna darsi lama iloobaan u noqday askari kastoo murtad ah oo xasan garguurta uu ku soo tuuro jaxiimada galgaduud miday tusaale ugu filan tahay xasan garguurta ayaa carruurtiisa u dhoofiyey waddamada dibadda ah si halkaas ay ugu noolaadaan nolosha uu isagu la doonayo halka maleeshiyaadkan uu baadiyeeyey murtadkan ay ku dacdaraysan yihiin difaacyada kufriga ee lagu soo xaaqay mahadsanid rabbaani wejigii labaad xamlada irshaadulumma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarle kaga socota wilaayada islaamiga gedo faahfaahinta warkan waxaa eegaya cazaam carafaad iyadoo weli si habsami loo socoto wejigii labaad xamladii irshaadu lumay ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa deegaanka tulo barwaaqo lagu soo bandhigay waxyaabihii lagu mamnuucay xamlada kuwaas oo ahaa agabyo kala duwan sida daawooyinka dhacay iyo mobeelada kaamirada leh iyo agabyo kale fagaarahan lagu soo bandhigay waxyaabaha dhacay oo ay soo buuxdhaafiyeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo nabadoon xasan cismaan biixi waxaan leenahay bulshooy xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rishaad waa lagu diirsaday waanu soo dhoweynaynaa wejiga horena waa soo dhoweynay kanna waa soo dhoweynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa rag iyo dumar carruur waaweyn yaryar oo culummo caamo ummadda soomaaliyeed maantayta arrintaani aad iyo aad ugu qanacsan tahay waxaana lasii labaraabaan leeyahay anoo ah xasan cismaan biixi sidoo kale qaar ka mida bulshada tuulo barwaaqo ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona soo dhoweeyey xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad wejigeedii labaad xamladan labaad waxyaabaha hadda hortanada yaallaa lagu yaa ka mida waxa lagu suurinayo waxaa ka mid ah raashinka dhacay waa ka mid a maraq digaag waxaa la yidhahdaa ka mid a waxaa ka mid ah moobeeladan maaragta fasahaadka iyo dhibaatada keenayo dadka inta badan wax yar moogiya aan khayr ayna u isticmaalayn baa ka mid a hadda alaabtan alaab ka mid a waxaa ku qoran qof madow iyo qof cad baa ku qoran marka hore saan aad u mooyanid markii dambana saan aad u cadayd ilaahay subxaana watacaala wax caddeeyo waxna madoobeeyo qofka midabkiisu buu bedelahayaa waxyaabahaas dhibaatada oo marka dadka dhibaataynayo oo shareecada islaamka aan ku caafimaadkan aan ku fiicnayn ee waxa lagu suurinayo waxaa weeye waxyaabahan waa waxyaaba xun shareecada islaamka ku xun wuxuu shareecada islaamka ku xunna inaan la dagaalanno xaq baan u leenahay nimanka la dagaalamayana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin annaguna inaan garab ku siinaan xaq u leenahay annagoo joogna deegaanka tuulo burwaaqo aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa hadda galabtan haddana insha allah waxqabadkeeda ayaana soo gaaray ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiintan aad iyo aad ayaana ugu ducaynaynaa walaalaha xisbada oo arrintaas u taaganna waxaan leenahay jazaakum allahu khayr indhayaga waxaan ku arkayey waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin sida lebiska aanan shareecada waafaqsanayn insha allah xamladanna aad ayaan usoo dhaweynaynaa insha allah in lasii joogteeyo lasii timraariyo ayaan rabnaa tacaala walaalahana annagana int wixii karaankeenna waan garab taagannahay maanta waxaan arkaynay waxyaali xumaa oo laga dagaalamaya sida xijaabaha saraawiisha waxyaalaha xunxun waxaa midab doorinhayo oo laysku cadaynhayo walaalaha maxaan ku dhahay dadaalka ay sameeyeen aad baan ugu soo dhaweynaynaa xamladan ayaa waxaa si dardar looga socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo munaasabo lagu furayey farac cusub oo uu yeelanayo machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud murwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu daafuray farac cusub oo macadka qurdubo uu ka furay deegaanka deriya ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waana faracii sideedaad ee uu macadku ka yagleelo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada munaasabadda lagu daafurayay macadka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada culimo nabadoonno waxgarad iyo qeybaha bulshada deegaanka xafladda daafurka faraca sideedaad ee qurduba waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay mudiirka macadka
waxaan bogaadinayaa dadka degaa diri oo dalab fara badan macadka qurduba u dhiibtay iyo codsiyo fara badan ilaahay subxaana wa tacaalaana markii dambe u suuro geliyey heer diri waxay dheexad dalbaanba macadka qurduba maanta way haayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray macadku inuu baaho oo gobolkao dhan uu ilaa xad oo wakeeyo degmooyinkiisa iyo deegaanada inta ugu badan hadda xaruntan galabta aan u fordhinno furashadeeda waa xaruntii sideedaad ee macadka qurduba intaas kadib waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta oo sheegay inay u bahnaayeen macadka qurduba annaguna waa soo dhoweyhaynaa waxaan rabnaa ardada inayna waxbarato ay maaragtay naqdaan dadka maaragtay ugu horreeya diinta inay naqdaan saasaan rabnaa haddaan nahay waalidiintii saasaan ku kalsannahay ilaah baan ka baryaynay ilaa wakhti aan sugaynay maanta maaragtay ilaahay ou noo idma inay noo yimaadeen annaguna waa ku dadaaleen haddaan waalidiintaynahay afyaheenka nuqbada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud nabadoon mascuud xasan casir oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa halkaasi ka jeediyey kelimaddu kula dardaarmay bulshada diriye waxbarashadu waa wax anfacayo jiilka korayo waaridkana anfacayo adduunyo iyo aakhiraban way anfacayaan waxaa loo baahan yaha waa inaad ka faa'iidaysataan biidni illaahi tacaala inaad ka faa'iidaysataan dhammaantiin ayaa loo baahan yahay insha allahu tacaala insha allahu tacaala muga waxbarashada oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu manadeystay oo maanta nagala aqbalay noolana furay inaan ka faa'iidaysanno ayaa loo baahan yahay biidni illaahi tacaala nabadoon xaaji axmed cadow oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka ayaa soo dhoweeyey machadka qurduba ee laga daafuray deegaanka aad baan u sugaynay machadkan qurdubo oo beriga aan nasiibka u helnay inaan nagu soo xaadiro asiga iyo macallimiintiisii aad baan u soo dhowayhaynaa waxbarashada naloo tilmaamay ambaan meelaha qaar aan ka helnay macaanta ayuu leedahay iyo midhaha ay laga helay waxaan leenahay labada gamcoodaan dhabku leenahay annagoo faraxsan annagoo noo muuqato muggan in mugdigiinna deeyey ugu dambayntii hogaaska guud ee beesha muurashada hogaas cabdulaahi daahir axmed ayaa madasha lagu daafurayay machadka ka hadlay allah subxaanahu wa tacaala diinta uu noo soo dejiyaa inaan baranno aan galabta meeshaan isugu nimado ilaahay dartiisa reer daraad waa ogyihiin horta ilmo badan oo ka tego macaahidda dhigta ayaa jira wax badanay ka ogyihiin markay codsanayaan ay u dadaalayaan in degmadooda laga furo waa ogsoon yihiin waxaa laga helaahoo ay ka baranayaan way ogyihiin ilaahay hedi barakeeye waxbarashadaas maantay fursadaad u haysatiin ilmihiinna ku baroobay ma ahan waxay noqonayaan nasiib inay u helaan ilmahaasu inay macallimiin naqdaan oo ay dadkan wax baraan faracan sideedaad ee machadka qurdubo uu ka daafuray deegaanka dirida ayaa qayb ka noqonaya faracyada kala duwan ee machadka uu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada kuwaasoo ay wax ku bartaan boqolaal arday ah oo ku nool wilaayada galgaduuda waad mahadsantahay marwaan ugu dambayntii mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa isbetelka degmada jamaame oo dhowaan ay furtay wilaayada kaasoo adeegyo kala duwan oo caafimaad ah u qabta bulshada degmadaasi bashiir muuxidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey isbitaalkii aan wada sugaynay oo muddadan aan sugaynay oo aan u baahanaynay galabta waa noo furin yahay dabayaaqadii bishii safar ee sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ayaa markii ugu horraysay albaabada loo furay isbitalka degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose kaasoo ay si wadajira u hirgeliyeen maktabka caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin iyo maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaana loogu talagalay inuu si lacaglaana ugu adeego bulshada ku dhaqan degmadaas iyo deegaanada hoostaga muddo laba bilood ayaa laga joogaa markii isbeddelkan guud oo bulshada ka haqibtiray baahiyaadkooda caafimaad laga hirgeliyey degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose xaruntan waxay kuwa badan oo iyada la mid ah ay kaga soocan tahay tilmaamo gaar ah oo ay yar tahay inay u kulmaan isbitaallo kale dadka halkan u soo daawa doonta waxay ku tashadaan baaris iyo adeegyo lacagla'aan ah iyaga oo helaya wax weliba oo ay tabayaan waxyaabaha uu sida lacagla'aanta ku bixiyo isbeddelka jamaame waxaa ka mid ah kaararka shaybaarka umulisada daawada iyo arrimaha degdega iyo kuwo kale waxaa sidoo kale waxqabadkiisa ka mid ah in bulshada la siiyo tawjiihaad iyo tawciyo lagu saxayo afkaartooda laguna barayo tawxiidka aroor kasta waxaa isbeddelka degmada jamaame u soo jarmaadaa dad badan oo bukaano ah kuwaasoo ka yimaada inta badan deegaanada ku teedsan degmooyinka jamaame iyo kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose dhowaan ayaan booqasho ku taga isbeddelka xilli dhakhaatiirta iyo howlwadeenadu ay ku mashquulsanaayeen howlahooda maalinlaha ah ugu horeyn waxaa la kulmay dhakhtarka isbeddelka isaga ayaa si guud iiga warmay marxaladaha kala duwan ee isbeddelka bukaanada waxay soo marayaan subaxdii hore bacda salaad subax bay imaanayaan nambarkooda loo qiibinaya nambar caadi ah oo kartoon ah kadibna way araawayaan halkaasaabay soo noqonayaan markay soo noqonaan maxaa la yidhahdaa isbitaalkaay soo gelayaan halkaasaabay soo xaadiranayaan kadibna waxaa la yidhaahdaa in yaroo tawxiid ah aan ugu talagalnay oo rasaalahan dadka inaan gaarsiina ugu talagalnay aan ka bixinaynaa tawxiidkooda markay qaataan kadibna nambaradii kaarka kartoonka habaa laga aruurinaya nambaro originaal baa loo qiibinaya nambarka originaalka markii loo qiibsho kadibna maxaa la yidhahdaa waxaa imaanaya dad kale oo maxaa la yidhahda nambar aan haysanin oo ka imaanaya meelaha fogfog oo tuulooyinka fogfog sidoo kale beluduraxma sidoo kale maxaa la yidhahda naftaaquur turdho cadaadgere jaalla joogso oo kamsuumo ka sarayso adeer dheelahaas fog bay ka imaanayaan qaarkood gedigaasay ka imaanayaan meel la yidhahdo kawan la yidhahda ka imaanayaan iyo tuulooyinka u dhudhow kadibna maxaa la yidhahdaa nambaradii kartoomidii dadka aan ka aruurnay haddan dib u siinaynaa bukaanka markaan saasaan u qaabilnaa intii aan ku guda jiray booqashada xaruntan caafimaad oo furan muddada labada bilood wuxuu ii sheegay dhakhtarka in ilaa afar kun ay cagacagaynayso tirada bukaanadii uu isbitaalka qaabilay kuwaas oo si majaan ah ama bilaash loogu adeegay bulshadu laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhib bay qabtay dadkana waxay ku nool yihiin duruuf waa gartay isbitaalkan guud ahaan qaybaha uu ka kooban yahay waa lacag la-aan sida dhakhtarka kaarka doo noqon lahaa shaybaarka qaybta umalisada iyo emergensiga intaba tirada hadda aad qaabisheen muddada labada bilood waa imsa tirada aan qaabilnay bishii ugu horeysay waxaan qaabilnay kun sideed boqol sideetan iyo sagaal qof ayaan qaabilnay hadda maxaa la yidhahdaa bishaan hadda aad socoto oo ay maraysa maanta labaatankana waxaan qaabilnay kun laba boqol iyo sagaashanan maraynaa waa tahay doctore maxay tahay marka xanuunada ugu badan ee dadka inta badan soo gaaray isbitaalka cudurrada horta ugu badan oo dadka ay ka sheeganayaan waxaa uga mid ah qaybtan saabliyu ku dhaca oo la yidhaha respiratory infectionka qaybaha macnaha sambabada ku dhaca cudurrada oo neef mareenka ku dhaca iyo waxay ka sheeganayaan cuduradana oo u t iyada loo garanayo iyo waxay ka sheeganayaan maxalkan la yidhahdo maxaa la yidhahdaa gastric pain calooshaas macnaha uurka jirkaasay ka cabanayaan waxyaabahaas iyo waxay kasii abanayaan maxaa la yidhahdaa body pain oo jirka dhan macnaha xanuun dadka ka wada dhacayo markii la daraaseeyin cuntadan dibdaha ka imaanaya inay u badan yihiin ayaan daraaseeyey doctores faadumo cusmaan cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka degmada jamaame kana shaqayso qaybta umulisada oo si gaara ula hadashay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahin ka bixisay howlaha ay u qabtaan bulshada si gaara dumarka maasha allah magacayga waa faadumo cusmaan cabdulaahi waxaan ka howlgalaa qaybta antanetalkea iyo deliveriga oo dhalmada degmada jamaame maasha allah isbitaalka macnaha hoosha gaarka oo isbitaalka uu u qabto waxaa ka mid ah maxay ahayd deliveriga oo loo sameeyo qofka maadaama degmada macnaha uu ka jiri jiro deliveriga cariirigiisa oo naago oo maxay ahayd oo umlisa dhaqameed oo traditional bath attendants macnaha ay silcin jireen ay rafaadin jireen oo maantana macnaha xarun caafimaad ay ku dhalaan oo lagu sameeyo macnaha xanaano caafimaad ay heleen alxamdulillah shukri ilaaha ku mahadsan maasha allah dadka iyo balka waran qaabka ay dumarka si gaara isbitaalka ugu imaadaan maasha allah isbuuciiba waxaan qaabilnaa intaas adiga ilaa iyo toddobaatan qof maalintii waxaan qaabilaa maxay ahayd toban iyo saddex toban iyo afar oo urey bilaha yar bilaha dhexe iyo bilaha dambe maasha allah waa soo dhoweynaa oo ilaahi kumisama diida waxay ka cawdaan sida infectionka oo kale u t ida b a d anemia malaria waa ku soo dhoweynaa waxaan hayno ilaahay noo dhiiban waa siinaa
intii aan ku guda jiray howlahayga booqashada isbitaalka degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka bukaanada ee halkaas u soo doontay daawooyinka iyo baaritaanada lacag la'aanta waxay ka hadlayaan dareenkooda iyo shucuurkooda ku aadan furitaanka isbitaalka degmada jamaame alxamdulilah waa iska fiicannahay wax dareen ma qabno daawaan soo raadsaday lug baan ka jabnahay baabuur igu dhuftay marka lugtii caag iyo bera ay ugu jiraan sidaas darteeda waa ka caafimaada laakiin lugaha hoose ayba bararsan sidaasaan mataqaanaa daawo ugu soo raadsaday haddii aan ilaahay caafimaadka ilaaha iska leh waxa aad iyo aad loogu baahi qabo ayuu ahaa isbitaalka muddo wuxuu furan yahay laba bilood dadka maalinta la furaaye meel la kala istaaga ayaa la la'sanay maantana waxaa weeye dadka aad iyo aad ayay u caafimaadeen waxaa weeye waxay ka kaaftoomeen farmashaha waxay ka kaaftoomeen jamaama waxaan hubaa qofka xanuunsan in loo qaadi jiray goobaha cadowga ilaahi subxana wataala ayaa naga kaafiyey
dhisidda xarumaha caafimaadka iyo bulshada oo laga haqibtiro baahiyaadkooda oo qayb muhiima ka tahay caafimaadka waxay mujaahidiintu siiyeen ahamiyad gaar ah iyo mudnaan midda ugu horaysa maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dusha u ritay mas-uuliyaddan wuxuu wilaayaadka ku leeyahay xarumo bixiya adeegyo kala duwan oo daaweyn ah isagoona allah uu waafajiyey inuu u adeego malaayiinta ku dhaqan deegaanada wilaayaadka oo uu gaarsiiyo deeqaha caafimaadka islamarkaana daaweynaya allaha fadligii bukaannada u yimaada iyadoona dadka muslimiinta si guud ay ka mahadceliyeen adeegyadan caafimaadka ee uu bixiyo maktabka caafimaadka ee xarakada shabaab almujaahidiin
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xigayaa inoo madla insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu